إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose nin ayaa wiil oo dhalay ku dilay qeybo ka mida magaalada muqdisho askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaare u tiilay qeybo ka mida gobolka shabeellada hoose waxaa weerar lagu qaaday fariisan askarta xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacankuhaynta deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug iyadoo dadka deegaanku ay arrinkaas soo dhoweeyeen hadalhayn cabsi iyo kala shek xoog leh oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka ee isaga soo cararay gobolka mudug wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeyey geerida sheekh qaali baaddarfi oo ahaa amiirkii alqaacida ee jasiiratalcarab إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen degmada afgooye cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya
فينا حنينا يا أمجاد هيا ذكرينا عروس الحب قد ذبل اشتياقا إلى عزم الرصاص فأطرمينا
muuqaalkan oo soconaya muddo daqiiqado ah ayaa kataayib al-ikhbaariyaha kusoo bandhigaysa weerar habeen-dheel mad ah oo ay mujaahidiinta ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose muuqaalka qaybihiisa hore kataayib waxa ay kusoo bandhigaysaa ciidamada mujaahidiinta oo xili habeen ah lugeynaya islamarkaana rasaas ooda kaga qaadaya ciidankii fariisinkaasi ku sugnaa
فينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحب قد ذبل اشتياقا إلى عزم الرصاص فأطرمينا هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
durbadiiba waxaa mujaahidiinta u suura gashay in ay si buuxda ula wareegaan fariisinkii ay isaga carareen ciidankii ku sugnaa kadibna waxa ay mujaahidiinta daabulanayaan qanaa'imtii ay ka carareen ciidankii fadhiisinkaasi lagu helay
قتال ترانا أول المتقدمين أشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين إذا صاح النذير إلى قتال باسمين إلى ساح الوضع نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمي العلينا qeybaha dambe ee filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiinaya fariisinkii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kanaalka kataayib al-ikhbaariyaha ayaa si xawli ah ku wada muuqaalo laga soo duubay meelo kala duwan oo lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka مؤمنينا لأمريكا حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين
nin ayaa wiil oo dhalay ku dilay qeybo ka mida magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in dhacdo naxdin leh ay xalay ka dhacday degmada kaaraan kadib markii oday toddobaatan sano jir ah oo lagu magacaabo gadaaf uu dilay wiilkiisa wiilka aabihiisa nolosha dhaafsiiyey ayaa lagu magacaabo moxamed gadaaf odayga iyo wiilkiisa ayaa la sheegayaa in khilaaf muddo soo jiitamaya u dhexeeyey khilaafkaas ayaa sababay in wiilka uu tooray usoo qaato aabihiisa balse odayga ayaa waxaa guriga u yeelay qori boobe ah isagoona rasaas ooda kaga qaaday oo goobta ku geeriyooday wiilkiisa intaas kadib markii uu fal ka dhacay odayga ayaa durbadiiba goobta iskaga baxsaday waxaana goobta soo gaaray ciidamada booliska ee degmada kaaraan oo halkaas ka qaaday meedka wiilka uu aabihiisa dilay dilkan ayaa waxa uu dhacay xalay abaaro salaadii maqhrib kadib wiilkan aabihiisa mindida uu soo qaatay deedna aabihiisa toogtay ayaa waxaa si weyn looga hadlayaa degmada kaaraan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo badanayay dilaalka foosha xun ee waxraad ah aanan ku lahayn dhaqanka soomaaliyeed waxaa meelaha ugu badan ee ka dhaca dilaalka ceenkan ah safka hore kaga jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho aqoon-yahanada iyo dadka wax taxaliiliya ayaa sheegaya in dilalkan iyo waxyaabahan ka cusub dhegaha ummadda soomaaliyeed uu sabab u yahay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan uu ku faafay bulshada iyadoona dhibaato xoogan uu ku hayo markaan isbarbardhig kooban ku samayno dhibaatooyinkan waxaa ka badbaaday dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerar shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro u tiilay qeybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan askarta xabashada ethoobiya ay ka sameysteen deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada dowladda federaalka ah oo isbaaro u taalay halkan loo yaqaano tuulada macalinka ah ee u dhexeysa deegaanada sabiid iyo beriire ayaa waxa ay la kulmeen weerar uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkaas ciidamada dowladda federaalka kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii isbaarada u taalay ayaa lagu dilay halka kuwaas oo sidoo kale laga qaatay laba qori oo a k ah iyo boosashkooda oo ay dadka safarka ah ku dhibaatay jireen dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay shala galinkii dambe dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada xabashida ethoobiya ay ka sameysteen deegaanka owdiin leh ee hoostaga magaalada baydhabo dagaal in muddo ah socday ayaa lagu qaaday ciidamada xabashida welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee weerarka la kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug arrintaas oo ay dadka deegaanka aada u soo dhoweeyeen mubaarag cumar ayaa ka waramaya gelinkii dambe ee shalay waxaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii halkaasi isaga baqcarareen askarta dowladda federaalka ee diyaaradaha maraykanka lagu geeyey halkaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay saldhigyadii askarta dowladda federaalka iyo guud ahaanba deegaanka haddaba bulshada ku dhaqan deegaanka bacadweyne ayaa si diiran usoo dhaweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dib ula wareegay deegaanka waxaan ku suganahay degmada bacadweyne saacaddu waa koob iyo toban saac intaa halkaasaan ku suganahay galabta waa la wareegeen waana kusoo dhaweynay haddana way nala joogaan calanka islaamigana waa naga dul taagan yahay wuuna ku waari doonaa waxaan kusoo dhaweynay allahu akbar baan kusoo dhaweynay waana ku wadi doonaa insha allah dareenkeenu boqol kiiba boqol weye waa ku faraxsanna ma naqaan meel waa jifa maanta markii aan shan saac baan toosay iyadoo magaaladu faaruq tahay waa waa in aadan ba dhinac usuliga maaqa meel aadeen adeer waxaan u malaynayaa inay afar bilood meelaha ku sugnaayeen wixii ay dhulka dhigeenna waa laga nadiifin insha allah ma annaga waxaasba waa fiirineynaba waxaaswaxaas waa ka cawd bilisay waa iska jaabnade reer bacadweyne annagii xarakadu waa heshiin waa heshiiskii baan ku taaganna haddana waa ku taagnaan doonaa insha allah muddo afar bilood ah ayaa ciidamada dowladda federaalka duulaan ku joogeen deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug maalintii shalay ayayna cabsi darteed isaga firxadeen deegaanka waxaa kasii horeeyey oo ay isaga carareen deegaanka camaara oo isna in muddo ah joogeen arrinkaas oo walaac daran ku abuuray dowladda federaalka ciidankan ayaa waxay ka baqdin qabaan inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kala kulmaan weeraro cagmarin ah oo lagu soo afjaro xiryahooda arrinkaas oo sabab u noqday inay si bilaa dagaal ah isaga firxadaan deegaanada qoorqabadka lagu keenay hadal hayn cabsi iyo kala shaki xoog leh oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo taageerayaasheeda ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka ah ee isaga soo cararay gobolka mudug maxamed daahir ayaa faahfaahinaya hadalhayn cabsi iyo kala shaki xoog leh ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macuusulayda ah oo shalay iyo wixii ka horeeyay isaga cararay furuumihii ay kaga sugnaayeen koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab baraha bulshada ayaa la isla dhex maraya qoobgariirka iyo kala cararka soo wajahay ciidamada dowladda federaalka oo iyagoo aanan wax dagaallo ah la kulmin ka baxay bacaad weyn halka hore ay kaga sii baxeen magaalooyinka camaara ah caad iyo shabeelow oo ka tirsan gobolka mudug taageerayaasha dowladda federaalka oo baraha bulshada adeegsanaya ayaa wax laga xumada ku tilmaamay furumahaasi laga baxay oo lagu waayay kumanaan askari in ay dib ula wareegaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo eedeynaya saraakiisha iyo taliyaasha hogaamisa ciidanka dowladda federaalka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka mudug oo sanad ka hor shilimaad ku qaatay furumaha dagaalka iyagoo isku soo sawiray ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la eedeynayo kuwaasi oo saldhigtay magaalada muqdisho caawo waxaa la joogaa halkii la joogay sanad iyo bar ka hor ayuu yiri mid ka mid ah siyaasiyiinta ah xilalka kasoo qabtay dowladda federaalka wariye kale oo taageersan dowladda federaalka ayaa qoray in saraakiishii iyo taliyaashii ciidanka isku hayay ay meesha ka baxeen taas oo mujaahidiinta al-shabaab u suurtogelisay in ay dib ula wareegaan magaalooyinka ay ka carareen askarta dowladda federaalka taageerayaasha dowladda federaalka ee baraha bulshada adeegsanaya ayaa sidoo kale soo qoray magacyada saraakiisha ku baxay dagaaladii cuslaa ee sanad iyo bar ka socday koonfurta gobolka mudug oo iminka ay leeyihiin natiijadu waxa ay noqotay in dhulkii ay ka talinayeen mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda dib ula wareegeen halka dowladda federaalka ay ku laabteen meelihii ay kasoo duuleen xardheere iyo meesha le ceeldheer caawo lugay ku taagantaa lug lug lug ay ku taagantaa saas ciidamadii la celcelinayaa inay ka baxaanay u dhowdaa oo wallaahi oo bilaahi oo tallaa kasoo dhaqaaqaanay u dhowda maxaa lagu tabicii iyo wax alla waxa wiil laga soo dhintay waa ogeedaan maxaa lagu khasaaray maxaa suulugu ku dhintay maxay boqolaalkii kaloo la midkaa ay ku dhinteen iisheeg maxaa lagu dhimanay maxaa wiilasha loo leynayay saddex mago ilaahay ciidamadii soomaaliya waa lala ambada ma runaan beenaan sheegaa mase run yaa nalagu ciyaarin bacaadweyn in laga baxo in laga baxo camaaro in laga baxo caad in laga baxo meeshaa la yidhaahdo ii sheeg meeshaan la camaaro laga baxo ma annakaa beenna loo sheegi karaa dad waaweyn oo caqli oo qaangaaraan miyaan ahayn haddiiba laba kun oo askari ka badan ay konton iyo saddex wiil u soo banneeyeen dhiirigelinaa loo sameeyey bacadweyne maanta waa laga soo baxay oo laba maalmood ka hor camaaraha laga soo baxay oo caadah kasii horrayso oo lasoo banneeyey shabeelo waa la soo banneeyey kun iyo saddex boqol ciidan gaaraya ayaa bacadweyne maantay soo banneeyey camaarana waxaa u soo banneeyey intoo kaleeto laba maalmood ka hor waxaa loo soo banneeyey labadaa magaalo waa konton iyo saddex wiil waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada ka soo bax madaxweyne qorqorow madaxtooyada ka soo bax ceebaa taagan fashilaa taagan waa inaad tagtaan camaara waa inaad tagtaan wasil waa inaad sii istaagtaan xardheere fadhiga ka kaca madaxay waxa weeye meel la jooga male dastuur la bedbedelaa ma jiro ciidanka xardheere jooga ee dadka reer xardheereba waxaan leeyahay waxa weeye dhexda marada ku xirta madaxiina meerax ku duubta ha soo bixinina ha soo bixinina idinku mucjisadahan bal idinku kaalaya soomaaliya iyo fiiriya intee loo socdaa dagaal ma qabsan waa la soo baneeyaa la leeyahay macnaha qaar ka mid a ciidamada ka baxay furumaha dagaalka iyo horjoogayaashooda oo ka tirsanaa macawisleyda ayaa la sheegayaa inay isku dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo qaarkood lagu eeyay si ay isugu dhiibaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka mudug furumaha dagaalka ee gobolka mudug oo ay baneeyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macuusuleyda ayaa haatan degan waxaana ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo dhoweyn ballaaran kala kulmay dadka deegaanka kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo saraakiil ay ku jireen islamarkaana uu ka mid ahaa gaashaale sare cabdi maxamed suurnuug oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka gorgor ee deegaanada gobolka mudug ayaa ku baxay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi raayada tawxiidka ayaa iminka ka babanaysa magaalooyinka bacadweyn caad camaaro gadaay jeexjeex shabeelow yacgoos qaraarow iyo qaybo kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug halkaas oo horey loogu laayay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale iminka waxa ay cabsi xoog leh ka taagan tahay magaalooyinka xarar dheere iyo wasiil oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo laga dareemayo in ciidamada ay doonayaan inay isaga cararaan maadaama aysan jirin furun laga difaaco magaalooyinka wasiil iyo xarar dheere ee gobolka mudug wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka maxamed muude axmed abu muslim ayaa soo jeedinaya warkaas askartan oo ay tiradoodu ahayd laba askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kuwaas oo kasoo goostay dowladda federaalka askartan kasoo goosatay ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay in ay ka badbaadeen weeraro cagmarin ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen xeryo ciidan haddaba waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya waxyaabihii ay soo mareen inta ay ku jireen safka dowladda federaalka سيد محمد يوسف علي لا أبقي إعلان كاميرات قلت له قاعدة بنفيد قلت له عشان يفرد رك ولا إطلاق كتر سنة إسهلي حد وحان جوغا تورتورو وحيا أبدا أنا لكل مي وحيا توبارك أدو جرتت صلاة بحلقة مكتوكيس أدو دكويس أتا وحالي وليه نوال وليه تدريب قل صلاة نو دنبيسة haddana soomaaliya markaa imaanay waa sideeda kaleetan iidan waa adiga hoosha kale la fiirina moogi cid salaad isku hanuuninaysa ma laha adiga juhdigaada alle kacabsigaaga le u duka kartaa wallaahi niow si kasta waa lagu noolahay adiga dhib kasta waa laisku dulqaadanaya moogi rafaada lagu noolahay kowda waa gartay laakiin aniga juhdi ahaanteyda sidaa uu soo bixi lahay waa ku fikiray anoo meesha joogaa laysoo hagay sayid maxamed yuusuf cali leena bukay ciidanka imaaraadka guutada qaadat benfid qaybta labaatan iyo afraad rag walaayada islaamka ka tirsana isoo hegay hadda waxaan joogaa tortorow waxyaaba badan aan la kulamay waayo tababarka adoo jirtid salaada xilligeeda makudukeys adoo dukunaysa hataa waxaa lagu leeyahay noo waa lagu leeyahay tadriibka gal salaada noo dambeysa haddana soomaaliya markaa imaanay waa sideeda kaleetan iidan waa adiga hoosha kale la fiirina moogi cid salaada isku hanuuninaysa ma laha adiga juhdigaada alle kacabsigaaga le u duka kartaa wallaahi niow si kasta waa lagu noolahay adiga dhib kasta waa laisku dulqaadanaya moogi rafaada lagu noolahay kowda waa gartay laakiin aniga juhdi ahaanteyda sidaa uu soo bixi lahay waa ku fikiray anoo meesha joogaa laysoo hagay waxaa soo badanaya taa'ibiinta ah isku soo dhiibaysa wilaayaadka islaamiga ah xili ay kala carar ku jiraan ciidamada dowladda federaalka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey geerida sheekh khaalid badarfi oo ahaa amiirkii alqaacidada jasiiratul carab waxaa ka warramaya salmaan axmed
bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa looga tacsiiyey geerida sheekh khaalid bin cumar batarfi hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo dhowaan lagu dhawaaqay geeridiisa bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga waxaa istiftaax iyo furfurasho kadib lagu bilaabay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم
wuxuu allah ugu bishaareeyey muhaajiriinta mujaahidiinta ah darajaadka kuwa ugu waaweyn iyo martabada liibaanta sababo ku aadan kaalinta ay cibaadaadka hijrada iyo jihaadka ku leeyihiin diinta allah oo aanay jirin cibaado kula tartami karta ajarka mujaahidka muhaajirka ah ayuu alle ka dhigay shahaado ha ku dhinto dagaal ama firaashkiisa ha ku geeriyooda e allah wuxuu yidhi ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما
waddadan haybadda iyo milgaha leh ee ah dariiqa hijrada iyo jihaadka ayuu ku baxay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muuqday ee ay lahayd ummadda muslimka ah ahaana faaris haliyey ah oo ka mid a fursaanta ugu hufnaanta badan ee ummadda muslimka ah waana nin masiiradiisana furka iyo siismada ku xardhay dhiigga laga soo bilaabo maalmihii jihaadka afghanistaan ilaa iyo maanta waxaa ka buuxay masiiradiisa jihaadka ibtilaa'aad iyo imtixaanno laakiin wuu ka run sheegay isagoo ku dayanaya saabiqiintii hore kamana leexanin ahdaafta sarsare ee jihaadka mana ka daalin culaysyada iyo takaaliifta hijrada ramaqii ugu dambeeyey noloshiisana wuxuu oofiyey ballankii baycada kamaa naxsabuhu waxaan booskan tahniyada iyo tacsida ah hambalyo ku aadan geerida sheekha mujaahidka daaciga ah ahaana muraabidka sheekh khaalid baa darfi uga diraynaa ummadda muslimka ah wuxuu ahaa sheekhu nin gobeed aan diintiisa baylaha uga dhigin dawaaqiidda iyo gaalada alleha ka aqbalo darajaadka sare ee jannadana ha geliyo waxaan hambalyo iyo tacsi gaar ah u diraynaa ciidamadiisa mujaahidiinta ee ka howlgala jasiiratul carab iyo meel weliba waxaan kula dardaarmaynaa ixtisaab iyo inay bishaaraystaan ummadda aanay hogaamiyaasheedu dib ugurashada samaynin marka ay nafta kasii baxayso waa ummad xaq u leh inay faanto sharaf dareento guulna ay hesho xambaaridda risaalada islaamka ma ahan halkudhigyo macaan iyo kelimaad maran balse waa macaani ka biyo cabta arwaaxdeenna iyo dhiiggeenna islaamka dartii ayaana loo imtixaanayaa rakhiisna waxaan uga dhigaynaa wax weliba oo qaali ah oo ay nafteenna ka mid tahay wuxuu sheekhu ka guuray dunidan isagoo sharfoon gadaashiisana kaga tegay guutooyin dagaalyahano adag ah kuwaasoo u hiilinaya shareecada diinka allahna aan uga leexanaynin mid wax dhaliila dhaliishiisa wuxuu raayada u dhiibay gadaashii hogaamiye cusub oo ay saaxiibo ku ahaayeen dhabbaha hijrada iyo jihaadka kuna sugnaaday dariiqana furka kamaa naxsabuhu halkan waxaan hambalyo uga diraynaa sheekh abileyd sacad bin caatif alcawlaqi oo qaaday raayada kadib istishhaadka hogaamiyaheenna taasi waa sunno sugan marka laga hadlayo samaynta halyeynimada iyo sharafka waxaana allah u weydiinaynaa inuu sugo oo uu dhowro gacmihiisana uu fatxi ku keeno hogaamintiisa jihaadka jasiiratulcarabna uu ku shaafiyo laabaha mu'miniinta ugu dambayntii wuu tegay sheekh khaalid naf welibana way dhadhaminaysaa geerida laakiin wuxuu gadaashii kaga tegay dhaxal isugu jira cilmi jihaad iyo akhlaaq oo ay tahay in la dhowro la iskulana dardaarmo ee aan alle uga cabsanno xifdinta dhaxalka shuhadada iyo in lagu dhaqmo talooyinkooda allow ka aqbal shaykhayna amiirka ahaa ee khaalid baa tarfi dejina daarta saadiqiinta iyo shuhadada siiradiisana waxaad ka dhigtaa rasaasta jihaad dherarsan ilaa maalinta malxamadaha waaweyn ayaa lagu soo khatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga tacsiiyey gerida asheekh khaalid baatarfi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab oo ay mujaahidiintu dhowaan ku dhawaaqeen inuu geeriyooday warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa